الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى ما أنت أيت هاي قلب أحد أه بيش الجماد الآخرين أيت هاي لح سنة تكون أفر بقول الله تنوي تدربه هجرية وافق سن لبدا جولاي لبدا كن اللحظة وحا كدع دونتا معهد كان لي رهض معهد محمد ابن نصر المروزي محاضرة عوان كيد أويهي wasiya caama ama waano guud ahaaneyd oo ku socoto ummadda soomaaliyeed ee islaamka ah waxaana soo wada jeedin doona fadiilatu shaykh adoctor cuثmaan macalin maxamuud wa fadiilatu shaykh cabdullaahi biiriye artidoon wa fadiilatu shaykh cabdullaahi sheekh xaashi cabdi xafidahum allahu tacaala waana qaybtii labaad wabilaahi towfiiq
dadkii xaqa ka soo xambaaray dadkii mawaaqifta la istaagay dadkaas oo nabigu uu ka dardaarmay sala allahu calayh wasalam ilaahayna ugu markhaati furay dadkaas dariiqooda ee la raaco xaqasay u fahmeenna loo fahmo xaqasay u fahmeenna loo fahmo dadka itijaahaadkan marka oo nabigu sheegay oo sidii uu u sheegay u soo dariyey oo u yimid manhajkii salafka inta raacsan ayaa mafinaydaa waladiina tabaacuhum biixsaan waladiina tabacuhum biixsaan dadkaasaa waxaa la rabaa inay ku mafilaan tantiib saxiixa oo saxiixa bijamiici lmawaaqif mawaaqifta oo dhan xalay saxaabada sidii ay kitaabka ilahay u fahmeen sidii mawaaqifkooda markay fitanta iyo imtixaanaadka iyo balaa'a ay yimaadaan mowqifka istaagi jireen wax kasta ayaa looga bayan sidii cabdulahi bn mascuud man kaana musaman falyusama biasxaabi muxamadi sal allahu alayh wasalam qofka dayanahayo cid ku dayanaya oo cid inuu qudyo ka dayday rabo falyusana ha ku daydo biasxaabi muxamed sal allahu alayhi wasalam nabi maxamed asxaabtiisii ha ku daydo fainahum acmaru cilman wa aqalu takallufan waa dadka dadka ugu cilmi qodo dheer waana dadka ugu takalufya takaluf iyo taqacur iyo hadal iska doondoona iyo tafaasuc iyo maaragtay tasadud bilkalaam iyo waxaas kuma jiraan hadalkooda dhan waa iska gaabaya sida ibnulqayim uu yiri hadalka oo saxaabada markuu ka hadlayay fi aclaam lmuwaqixiin wuxuu yiri oo uu tafsiirkooda iyo fahmkooda wuxuu yidhi waxyaalaha kallifay umadihii ka dambeeyey oo dhibaatadaahi ayaga agtooda ma baamin agtooda waxa yaalay qaala allahu tacaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam macnaahu kada ilaahay saasuu yidhi rasuulka allana saasuu yidhi macnihiisuna waa sidaas waa intaas maxaa yeel sanad ma jiro luqada waaga cijradu ku dhacday ma isu jeedin oo dambe oo qofka dambe oo waxbaranaya wakti dheer ay ka qaadanaydo ballisaankiisa sidii uu ugu soo dabaali lahaa luqada carabiga oo cujwada uga bixi lahaa oo intaasoo xataa uga raadinaya kalaamkii carabiga oo jaahiliyada lagu dhihi jiray oo wax xataa diinta ka foga si uga raadiyo luqadii carabiga uga raadiyo jid kaga qaadan wakti kaga qaadan luqada iyo taqwiidu lisaan iyo balaaqadeeda iyo fasaxada iyagaa ku dhashay waa qoon caraba oo luqadii qur-aanka kusoo degay ku dhasheen nabigii ayaga sanad uga dhaxeeyo ayagaa musaafahatan uga qaatay ayagaa joogay mawaaqicdii tanjiilka qur-aanka kariimkaa meelihii qur-aanka uu ku soo degayey ayagaa taagnaa oo nabiga khasawaadkiisii iyo safarkiisii iyo xadarkiisii intaba la joogay qur-aankii iyo diintii ayagaa intii raban bariya isagoo ah ka qaatay oo ahwaa kale iyo wax kale magaciisii aysa jirin ayagaa ka qaatay walidaalika buu yiri qowman ibtaarahum allahu lisuxbati nabiyihi sala allahu calayh wasalam waa qoon ilaahay u doortay nabigii alle suxbadiisa ilaahay u doortay marka qofka nool oo dambe oo ayaga ka dambeeya oo xataa hidaaya ka muuqato laa yu'manu calayhi lfitnad hido looga aamin maahan laakiin raggii ku jeeday sidaas xataa kuwii wuxuu leeyahay kuwii asaga ka fiyooreeye saxaabadaha ku dayda intan jeesta xataa fidno looga aadin maaha intan joogto shida looga aadi maaha laakiin ku dayda ku waya xaqa ku dhinto la hubo dadka casharatu mubashariin biljanna oo nabigu sala allahu alayh ali wasalam uu yidhi maxaa tidhaahdaa ku dayda saxaabadayda ku dayda fainahu man yacish minkum fasayara ikhtilaafan kasiiran qofka nool oo idinka midi wuxuu arki doonaa ikhtilaaf fara badan tafaruq fara badan ikhtilaaf fara badan فعليكم بسنتي سنتي دلاوية وسنة الخلفاء الراشدين المهديين خلفاء الراشدين المهديين جدكم بما فيها تمسكوا بها لابسنا واركدنا وعضوا علي بالنواجد جنس دمبيك كغرسنا جنس دمبيك كغرسنا انت هسه دردارنا اي النبي صلى الله عليه وسلم إن كتابك إلهي إلهي ما يدر دار مي rasuulkuna uu ka dardaarmay horta aan mubaarankaya uu sheekhu noo sheegay aan ku xoojinayaa aniga oo ah markuu tafaruqu uu yimaado imtixaanku uu yimaado manhajka salafka inteeda waxaan u nisba sheeganaynaa manhajka salafka looma banaana qofka manhajka salafka u nisba sheeganaya waa tabayiso waa isisoocay mastarkiisu inuu ilaahay kitaabkiisa iyo rasuulkiisa uu yahay faqad uu ku kooban yahay isku daray kulli naaciq inuusan ka dabageli karin qofkasta iska qayliya inuusan iska dabageli karin mawaaqiftan oo kale markay timaado iyo macli mowqif oo kale waa inuu mawaaqiftii salafka u laabto kitaabkii ilahay inuu laabto wey salafu saalix inuu laabto wey iyo inuu dadka yidhaahdo meeshii ay u socdaan aan ula jeesanayaa ama firaqda iyo axsaabta hamigoodu uu yahay siyaasada oo wax kastoo ay ku kacso karaanba manhajkooda ku kacsanaya hadafkii uu lahaa manhajka salafku ma aha waxa ila manhajka salafku diintii saxiixa oo toosneedu matilay dariiqii ilaahay iyo dariiqii maaragtay dariiqii ilaahay buu masilaya kitaabkii ilaahay sadhagna buu masilaya manhajkii salafu saalixa ayuu masilaya marka ma ahan inuu ku leexdo ama uu aado wax kasta oo firaqda dalladahi ama kooxaha siyaasadu hadafkoodu yahay dariiqii salafku waxaynay waxaan ogsoonahay firqadaha iyo axsaabta hadafkoodu shaygay ka midaysan yihiin shaygay ka midaysan yihiin wax kastoo kale isdara isku khilaafsan waxay ka khilaa isku khilaafsan yihiin in uu koox kastaaba ayaga lafteeda isuga duleysna inay siyaasada gaarto madaxa ka qabsato madaxa inay ka qabsato siyaasada intaas ayaa koox kastaaba gaarkooda u qabtaa xisbi kastaaba wuxuu u samaysan yahay ama koox kasta u samaysan tahay siyaasada adgaarka oo weliba ay waxay u fuulayaan oo u sii maraan dariiqyadii gaalada laga dhaxlay ama aadaadkoodii xataa hadday ku kallifto sida aan arkayno maxaa yeelay dariiqyada gaalada ay yidhaahdaan qaacido ay qabaan hadiyaoo algaayatu tubarriru wasiila laydhaha gaayada waxa la yidhahdo yoolka aada leedahay ayaa wixii mubarirkaaga dhiga waa kuu xunaysiinaya wasiilada aad shaygaa ku gaari lahayd isagaa kuu xunaysiinaya qaacido kufriga wey wamaca dalika axsaabta waa kuu adeegsanaya wasiilooyinkii gaalada oo fasidka ahaa lafteedii adeegsanayaan fii axyaanin kasiira wakhtiyaalo fara badan ay ka mid tahay dadka inta laysku soo kiciyo culumo iyo caamo iyo naago iyo caruur aan mudaaharaad samayn banaanbax maalin la arka laisugu yaray banaanbaxaasoo laleeyahay haddana islaam waa lagu taageera waa min alasar waxyaalaha asarka oo shadiidka oo sayi-a in gabdho munaqabaad ah oo niqaab qaba ma aqaan niqaabku inuu dhab ka yahay iyo in loola jeedo hadaf kale oo loo soo geliyey inay mudaaharaadka u dureeraan oo mudaaharaadayaan halkaasa loo mudaaharaada ayu diinin haada diinta mudaaharaadka keenta naagaha mudaaharaadka mudaaharaadka asalkiisa yaa laga dhaxlay haddana afdac waxaa ka ah in naagihii loo xashriyo hadihii ilaahay subxaana wa tacaala uu yihi waqarna fii buyuutikuna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اluulaa guryihiina ku sugnaada walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اluulaa jaahiliyadii hore tabarujkeedii oo kale banaanka u bixinina ee inay banaanka u baxdo xuduud bayiqa oo udina lakuna bian tafrijna li xawaaijikuna xawaaijta daruuriga kaliya inay u baxaan ayadoo xushmaysan oo edban ay xawaaijta daruuriga inay u baxdo ay waajibka tahay maxay tahay waxa shaarico hadda marayo oo banaanka loo soo saaray weliba taas waxa afdax ka sii ah waana min fasaadi maaragtay fasaadka maaragtay fasaad ilfiraq iyo alaxzaab iyo inxiraafkooda diinta ilaahay ay ka inxiraafsan yihiin inaan la geeyo maaragtay kuwo munaqab ah oo niqaabaysan laistihzaa biniqaabba maxay maayaha mudaaharaadooda niqaabsan maxay shay tanaaqud maaha shay isburin maaha shay ilaahay subxaanahu watacaala niqaabka inay isxijaabto umaasay xijaabkisay xijaab maaha say inay isxijaabto maaha xijaabkeeda darkeeda qaato gurigeeda ku jirta w xijaab gurigu xijaabku ka mid yahay istiqraarka filbeyt wuxuu ka mid yahay xijaabka inay markay guriga wax yar ka soo baxaydo oo xaaja daruuri u qartana dharkeeda xijaabkeeda qabto wey ay maa laha wey mudaaharaad maxay taha mudaaharaad waxaa kaloo taas kasii afdaxsan oo waxyaalaha mushahadka ah oo aan wada arkayna ah wayadulluka calaa dalaalin kayri inxiraafi qoonka inxiraafkooda iyo dalaalkooda ku tusinaya in ayagoo haddana niqaab qaba ay aakayaasha iyo maaragtay madaciisiiba wataan oo la leeyahay interreyenka soo gelshay oo la leeyahay waxay galeen waxay ka qayb galeen maaragtay dagaalkii muxuu ahaa balcad iyo afgooye iyo maaragtay madaciisiiba ka qayb galeen oo jabban bijambin ay dagaalka ugu jiraan ayu diinin haada xataa nabiga sal allahu alayh wasalam markuu naag naagihii gaalada gaal ah oo kafkii gaalada lagu dilay u arkay oo meyda muxuu yiri nabi maa kaanat haadihi lituqaatil maxaa keena meesha goobtaani meydaankii naagaha maaha ha ha in la dilo maaha marka haddaysan mar dagaal ku jirin macnaha in dagaal la geeyo ma ahan in dagaal la geliyo mar haddaysa dagaal ku jirinna in la dilo ma sideedaba laakiin hadda khawaarijta waa taqaaniin sideedaba inay maaragtay xaruurta iyo naagaha iyo maaragtay kulligoodba dagaalka wixii ayaga khilaafsanba inay la ka dhigaan waa ogti oo ay laayaan oo diinta islaamka oo maaragtay nabigu markuu dirayo saxaabadiisa uu u diri jiray maaragta bismi illaahi ku duula maaragtay taga ilaahay cabsidiisa ku socda laa taqtuluu imra'atan walaa taqtuluu waliidan walaa shaykhan kabiiran hadda dadka laga dardaayo shaykha kabiirka iyo odaga iyo maaragta magaciisiiba la leeyahay naagihii muslimiinta maahan ogaada naagihii muslimiinta maaha markii gaalada loo duulay ayuu nabigu ka dardaarmay markaasu odhanayay hadilnina maaragtay hadilimina naagaha hadilimina odayaasha duqooyaha hadilimina caruurta hadilimina suyuukhda hadilimina faraahiidka ku jira maaragtay baydkiis ku jira hadilimina dagaalku marka yuu ku kooban yahay wuxuu ku kooban yahay maxsuur ku yahay cadowga muqaatiliinta ah oo kafarada ah ayuu ku kooban yahay ee gaalka xataa aan dagaalaynin laa yajuuzu qatlu ma banaana fakeyfa marka maaragtay kuwa muslimiinta aha layntooda ka wada caruurtoodii la laayo magciisoodii la laayo aad ogsoontihiin jazaair oo kale wuxuu ka dhici jiray weliba abshacu qitla dulminka ugu bashacsan amilada in xusuusiyadu amila amaanana haddaada taas xusuusan waxaa dhici karta beri ama hadda reer inaad hortaada ku arag qolku maqamanajkoodu waa mid waaxida hal mid oo waaxida wey dadka aad maaragtay aad mid wada daarasa noqonayo ilaahayna ku horiye subxaanahu watacaala kulluna ilaahay waxaa kusoo dabaalo manhajka saxda usoo laabto manhajka kitaab wa sunna waa waxaan rajayn laakiin wixii ay ku asisdeen iyo firaq ay ku asisdeen ama ay aaminsan yihiin ama ay ku shaqeeyaan ama lagu yaqaano waxa weeye waa wixii ay hirgeliyeen ama ay dhaqangeliyeen jazaair waxa dhacday liajli in wallaayo inta loo yimaado saas la qaato carruurta in madaxa iyo naagaha fashaq fashaq fashaq looga siiyo oo lagu laayo liajli maada askarta maaragtay ee dowladda naagaheedi iyo carruurteedi wey bas askarta dowladda naagaheedi iyo carruurteedi wey intaas wey aa lagu tadfiirinaya markaasaa lagu laynaya xataa haddii la tagfiiriyo oo lagu kufri xugyo ayna banaanayn sida nabigu uga dardaarmi jireen marka diin muslim iyo diin gaal xataa gaalada waad aragteen waxay yidhaahdaan meel markii dagaal ka dhaco dadkii rayadka ahaa waa la laayo dadkii rayadka ahaa oo aa madaniga ahaa oon hubaysnayn ayaa la laayo marka waa curki jiray oo caalami ah oo islaamku uga horeeyey inaan la dili karin waxa dadka maaragtay isiga gaaladii waxa ay fahmeen ay xataa ay maaragtay oo ay leeyihiin jariibo u arkaan ayna jariibo u arag dad laga rajaynayo inay islaamka maaragtay ama sheeganaya inay islaamka u maaragtay ay u nusraynayaan ay ugu nusraynayaan ay sheeganayaan ama jihaad fii sabiila ama magac jihaad ama ma ama xukun ilaahay dowladiis aa lagu dilaya lagleeya waxaano dhan oo acraabtii islaamka iyo acraabtii gaalada intaba ka baxay intaba ka baxay walaalayaal waxa aan u ilaahay shayga uu nagu maneystay oo ah manhajka salafka inaan ku sugnaano waa inaan ku sugnaano waa inaanaan firaqda waxa ay ku sugan yihiin aanaan waxmoodin xaqa ay anaga haddaysan xaqa noogu imaanin iyo dariiqa mustaqiimka anagu baatilkooda waa ugu tagnoma shaksiga salafigaahi oo manhajkii salafka xambaarsan oo fikirkii salafka xambaarsan oo kitaabkii sunnada waxa weeye asagaa dariiqii mustaqiimka ahaa masilaya dariiqa mustaqiimka asagaana umma ah sidii nabi ibraahim ilaahay uu yihi ina ibraahima kaana umma ummad muu ahaa nabi ibraahim maxaa yeelay waxa ilaahay saa ugu ammaanay subxaana watacaala waa sabaadka cala alxaq watawxiid tawxiidka iyo xaqa iyo dariiqa sabaabka oo uu ku sugnaayo adiga waxaa lagaa rabaa inaadan dariiqa ahwaasha iyo xawaadiiska iyo dhibaatooyinka imaanaya qofka intay ruxruxaan oo miyir beelo inuusan wixii uu ku sugnaa iyo manajkii uu ahaa iyo wuxuu ahaa inuusan ilaawin nacam fitan waa jirta ahwaalaa jirta laakiin saysan ilaahi ku ammaanay subxaanahu watacaala dadka muuminiinta ilahay inuu imtixaanayso walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waaljuuci wanaqsin min alamwaali waalanfusi waaltamaraat wabashir asaabiriin aladiina idaa asaabatum musiibatu qaaluu ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun sabara loo baahan yahay manhajka saxiixa tamasulkiisa in lagu sabro oo uusan istixaas usan ku dhicin oo wax kasta dariiq aynan ku dhicin qofka ayaa loo baahan yahay saasa loo baahan yahay oo liqilati saalikiin dadka wiciisa yaraantooda oo markii aad iskula yaraato oo tidhaahdo dadkii dhammaado israaciil huhaa inta mudaaharaad la qabsado oo dadka bool loo yeeriyo carada laysugu baxo maxaa kaliga isa dhiisiyey aada dhihin maxaa yeelay hal qofoo salafiyaa ka wesdiyey waxa hal qofa oo manhajka ilaahay fahamsiiyey xaqa ah ayaa ka wejmeyin oo ka qiimi badan waxaanoo dhan waxaani waxa weeye ummaddii ilaahay ku tilmaamay ayaa lagu sugan yahay oo ah wafaa ka wafaa say wafaa ka wafaa say yacni qashin biyuhu qashinka biyuhu tuuraan ayaa la yidhahdaa wafaa iyo xumbada marka ummadda inay noqon doonto maaragtay kusaa ka kusaa isayl leanna wixii ay ku qiimaysneed ayay ka leexdeen oo ay ka baxeen oy ka tageen oo shabaabka waxaan nafteenna iyo nafta ikhwaanka walaalaha aan u dardaarmaynaa التمسك بالحق حق oo la qabsado manhajka salafka oo lagu qiimeeyo salaf saalixii mawaaqifta lagu qiimeeyo ahlu bidac hum ahlu bidac mahmaa facaluu waa ahlu bidacoodii ogaada dariiq kasta oo khilaafsanna oo wax lagu raadiyo si kasta ayaarha loo baabuuniyo dariiqiisu waxa weeye shuquuq weeye natiijadiisuna faa'iido kuma dhammaato sida lagu yaqaano ama sunanta ilaahay ay ku dabashatay lagu daba ay ku dabashay inbihaar yuu kugu dhici inbihaar yuu kugu dhici khawaarijtii waagii nabiga amaarka waagii cahdigii saxaabada waxay muudi jireen budulaad gariib ah jeyshi dhan ayaa waxaa yani afaraad yaroo koobanaa jeri jirtay waa la yaabi jirtay waa la yaabi jirtay laakiin waxbay ka dambeeyaan xayka noqdeen waxba ma noqon marka in manhajka xaqa ah lagu adkay waxaa yani mushkilo ah oo ilaahay subxaana watacaala aan ka baryaynaa lana walahum shabaab in dad badan oo shabaaba oo dadkii dacwada salafka duruuftooda fadhiisan jiray ah ay maaragtay waa la ysyaqaano waa isnaqaane dadkii firaqda ahaa buuqoodu ay yeerinayeen inay daba galeen ay daba socdaan buuqay yeerinayeen inay daba socdaan mawaaqiftoodii xataa ay isbedeshay rag dhana loo xilhayey ay isbedeshay meelo dhan oo aan laga filanayn gobolkood ay maaragtay kasoo maaragtay kasoo jeesteen waxaanu rajeynaynaa oon ilaahay uga baryaynaa inuu ayagii annagaba na sugo waxaanu ilaahay ka baryaynaa waxaana inay yihiin dahsho uu ku dhacday ee ay yowmin min alayaam ay soo miiraabi doonaan wiirku ku soo noqon doono oo ay rushdigooda usoo laaban doonaan dib ugu soo noqon doonaan laakiin inta maaragtay kale iyo shabaabka walaalayaal ila sidii sheekhu darsigiisi ku jirtay inaan cibaadada ilaahi subxaanahu watacaala iyo taqwada iyo cilmiga saxiixa akriskiisa aan ku dadaalno maxaa yeele ummaddan dadka salafiyiinta maanta waxay ka dhigan yihiin shulladii uu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam fi yowmi badr allahuma inta lijaadi lcisaaba falan tucbada fi lard haddii cisaabadan maanta la laayo dhulka korkiisa laguga caabudi maayo maxaa yeelay cibaado saxiixa iyo dariiq saxiixa wax alla ku caabudo ayagaa ka jira marka cibaado saxiixa lagu caabudi maayo ilaahay haddii dadkan ay saaxada ka baxaan halaagsamid ka weyn lama arko saaxadii salafnimada iyo dariiqii mustaqiimkaa inay ka baxaan oo ay yanjarifu la injiraataan maca tayaar ay la baxaan dariiq ka khatarsani ma jiro halaag ka badanina ma jiro marka sabaadaan ilaahay warsanaynaa sabaad wax la yidhahdo xaqa lagu sugnaada ha jiro ilaahayna aan ka barinay maxaa yeelay alla wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanu itaqu llah xaqa tuqaat walaa tamuutunna ila waantum muslimuun war hadhigamina ilaa adinka muslima qofku dhibashadu waaba socotaa laakiin qofku waa inuu ka fikero maadaa yamuutu caleyh waxa uu ku dhimanaya maxay yihi walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun maxnaa islaamnimada daa'ima weeye oo xaqa korkiisa ahaaba oo xaqiga allana wuxuu yihi wacbud rabbaka xataa yatiyaka alyaqiin allaha caabud xataa yaqiintu ay kaaga timaado yaqiintuna waa mowdka ilaa geeridu kaaga timaado ilahay caabud ilahay diintiisa ku toosnow istiqaama cala alxaq ayaana laga baahanya oo xaqaa ilaahay uu xagta noo saaray inaan dhummaati ugu soconno oo manhajka salafka xaqa ah manhajkii saxaabada ah manhajkii kitaabka iyo sunnada ah inaan ku sugnaana loo baahan yahay marka waagu ku dheeraya laga yaabo bilahi towfiiq wasala allahu cala nabiyina muxamedin waala ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد walaalyaal waxaan filayaa kelimaadkii ay ahayd in la yidhaaho labada sheef ayaa maaragtay bidaayadeedii bidaayaadkeedii iyo nihaayaadkeedii ayagaa gaaray laakiin insha allahu tacaala wakhtigoo gaaban ayaan waxaan rabaa kelimaadkii culimmadu ay yidhaahdeen kelimaad ka mid ah inaan in yar aan dib ugu noqdo labada shiikhba waxay soo qaadeen ummadda muslimiinta badbaadadeedu inay tahay atamasuk bilkitaab wasunna yani nabiga sala allahu alayhi waalihi wasalam inaanu ku dayanno dhan kaleeto haddii aan u dhigo dadka ahlu sunnaha ah alqaabka ay leeyihiin waxaa ah yani waxa weyaan oo ugu shuhro badan laqabka ahlu sunna waljamaaca laqabka isaga ah ahlu sunna waljamaaca haddaan kelimadeeda kusoo koobo waxa weeyaan assunna markii la yidhaahdo waa dariiqat nabiyi sala allahu alayhi waalihi wasalam aljamaaca haddii la yidhaahdana waa saxaabatu muxammadin ridwaan ullahi calayhi yani waxa weeyaan waa nabiga sala allahu alayhi waalihi wasalam ardadii la kulantay ee rumaysay risaaladiisa nebigana garab istaagtay ee dariiqa isaga ah oo xaqaa ku dhintay kuwa ayaa la yidhaha saxaabatu rasuuliillah nebiga sunnadiisu laba kuma shakisna shayga cismada ah oo qofka ilaalinaya adduunkiisa iyo aakhiradiisa inay tahay allah subxaanahu watacaala akar min aaya fi kitaab illah iyo arrinta allah dadka mu'miniinta uu kala hadlay allah waxa uu leeyahay falaa wrabbika laa yuuminuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayta wayusallimuu tasliima allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay ayadoo nebiga uu la khitaabayo rabbiga ayaan ku dhaartay nebiyullaahi muxammadow laa yuuminuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum dadku iimaankii laga doonaya ma ay gaarayaan ilaa adiga ay xaakim kaa dhigtaan umuuraha ayaga dhex maray oo dhan oo weliba waxa weya intaa allah subxaanahu watacaala kuma uusan koobin falaa wrabbika laa yuuminuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xarajan markii aad kala xukuntid waa inaysan naftooda wax culays iyo ciriiri aysan ka dareemin isla markaa waxa weeyaan inqiyaad taama iyo waxay hogaansami taama waa inay u hogaansamaan allah iyo rasuulka amarka ay xukumeen qofka muminkaah waa inuu yidhaahdo raalli ayaan ku noqday taa ayaa waxay tahay qofka midda iimaankiisa ku badbaadayo aayad kaleta allah waxa uu ku leeyahay wamaa kaana limuminin walaa muminatin ida qada allahu warasuuluhu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim ninka muminkaa iyo gabadha muuminadda ah yani wax khiyaar ah iyo door yani inay maarata kala door qaataan uma leh allah iyo rasuulkiisu markii arrin ay xukumaan marka waxa qofka muslimka waxaa laga rabaa markii sunnada nebigu ay timaado inuu yidhahdo maaragtay waan maqlay waanan adeecay yacni waxa weeyaan waana midda qofka iimaankiisa iyo islaamkiisa uu ku xiran yahay sida aayaadka iyo axaadiista fara badan ay ku soo arooreen nebiguna sala allahu calayhi waalihi wasalam arrinkaas aad iyo aad ayuu uga hadlay ugana dardaarmay nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam maalin maalmihii soo maray ka mid a isagoo saxaabada la jooga ayaa nebigu wuxuu yidhi kullu ummati yadkuluuna aljanna ila man aba qaaluu waman yaaba ya rasuul allah qaala man aطaacanii dakala aljanna waman casaanii faqad aba way gelayaan ilaa qofkii diida mooye la kafaar bay ku noqotay leanna waxay garanayaan saxaabada rasuulku jannada allah uu ummadda mu'miniinta u diyaariyey qiimaha ay leedahay iyo waxa weye nicmada ay maarata koobsanayso ayay ogyihiin waana midda xadiidka xadiidulqudsiga allah subxaanahu watacaala uu ku yidhi acdadtu licibaadihi asaalixiin maa laa caynu ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar yacni jannada noocaasa inuu qof caaqili uu diido saxaabada rasuulka yani wax ay qaadan kari waayeen ayay ku noqotay markaasi waxay yidhaahdeen waayo qofka jannada yani diidayo odhanaya inuu jannada geli maayo nebigu sala allahu calayh ali wasalam allah subxaanah watacaala wuxuu siiyey jawaamiculkelimi ayaa ilaahay uku galladaystay wuxuu yidhi man ataacanii dakhala aljanna waman casaanii faqad aba qofka aniga ee ateeca ee dariiqii aan qaaday qaada cilman wa camalan qofkaas waa qofka jannadii galay wey qofkii diidana oo waxa weyaan awaamirtii nebiga sala allahu alayh wasalam qaadan waaya waxyaalihii ka digay waxaweye ka hari waaya oo waxaweye shaydaanka adeeca qofkaas ayaa wuxuu yahay qofka jannadii diidiyey marka walaalayaal sida xadiidkaba ku cad aayaadka aanu akrinana ka muuqata yacni waxa weye dariiqa qofku uu ku badbaadayo adduunka intuu joogana bidacda iyo macaasida iyo kufriga uu kaga badbaadayo aakhire markii la gaaraan naarta uu kaga badbaadayo waa dariiqa nebiga sala allahu calayhi waalih wasalam waa ka nebigu odhanaya xadiidka culimmadu ay akhriyeen حديث عرباد بن سارية إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور يعني شيء قفوا كتب الدار وحنو شيء يعني قفوا هدو بدأ وقالوه oo doonayo safar inuu galo markabka ayuu raacaa ama doonta ayuu raacaa doontaa waxa weye marka qofku haddii uusan ka harin meeshii waxa weye lagu badbaadayo xeebtaha ayay gaarsiinaysaa ee maqsuudkiisa ay ahayd laakiin badweynta markii ay badu ay maaragtay markabka uu dhex jeexayo haddii qofku iska furwo waxaa muxaqaqa oo shibl muxaqaqa waxaa ah dadkaas inuu dhimanayo oo uu halaagsamayo kadaalika waxaa la mid ah dariiqa nebiga qofki ka weecda waxa weye sida qofka badda isku furo oo kaleeto uu u halaagsamayo oo kaleeto ayuu halaagsanayaan weliba waxa weeyaan waa miisaal qariiba maahae yani qofku haddii uu dhinto badda uu ku dhinto yani waa laba midood inuu maaragtay dariiq fiican uu ka horeeyo oo markaa waxa weye jannada ay ka horeyso waa imaa dariiqa xun uu ka horeeyo laakin waxa weye waa miisaal muyde qofka waxa weye halaaga dhibaatadu aysan maaragtay dhibaatadiisu aysan soo go-aynin waa qofka waxa weeyaan waddada nebiga ka wacday sala allahu calayh alih wasalam marka sunnada nebigu waxa weeyaan waa shay qofka waxa weye sida ka muuqata axaadiida iyo aayaadka intaba qofkuu ku badbaadayo nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam sidaa inoo sheegay yani dariiqiisa qofkii qaada waa qofka waxa weeye badbaadaya fitanta iyo masaa'ibta ummadda muslimiinta ah lagu saladayo waa imtixaan allahna waa ka odhanaya ina allaha laa yugayiru ma biqowmin xataa yugayiru ma bianfusihim ummadda mulimaadka iyo masaa'ibta iyo maaragtay najaacada iyo qatliga iyo waxa weye isdilitaanka asbaabta keenaysa waxa weeyaan waa alibticaad can alkitaab wasunna yani waxa weye sunnada iyo kitaabka ka fogaanshihii laga fogaaday ayaa keenay dadkii magaaladan ku noolaan jiray waxaan xusuusanaha wakhtiyaashii maxamed si abdara waddanka u haysay weliba waktigii waxa weye qabla sabca wa sabciin dagaalkii waxa weeyaan xabashada lala galay intaan la gelin oo ciidanku aad iyo aad u dhisnaa oo waddanka dhaqaalihiisu aad iyo aad u dhisnaa yani waxa weye ninkii magaaladan joogi jiray ama xusuusan maanta waxa weye aad iyo aad buu u garowsanayaa dhibaatadan ugu dhacday inaanu asaahilno akar min dalik inaanu asaahilno ilahi subxana watacala uu noo naxariisay waxaan xusuusanahay ayadoo maaragtay waktiyaasha marka salaada maqrabka lasoo tukado ilaa cishaha marka laga gaaro ilaa cishaha marka inta lasoo tukada lagu soo noqdo meelaha makhaayadaha ama maarata hoteelada lagu sheekaysto lagu caweeyo ayadoo dadku ay ka doodaan yani kownkan sidaan u samaysan yaa sameeyey allah baa sameeyey ma samayn allah wax allah laydana ma jiro iyadoo lagu doodaan nafku joogi jirnay dad badan marka waxa wey arrintaas iyada ah yani qalbigooda kuma jirto ama ma xusuusna yani masaa'ibta iyo halaaga ummadda qabsaday ilaa iyo maanta taaganna waa macaasidii iyo kufriyaadkii iyo bidacdii iyo balaayooyinkii lasoo sameeyey haddii midda maanta waxa weyaan aan laga toobadkeeno aan laga noqonna ma laga yaaba in laga baxo dadku waxa wey in badan waxay yidhahdaan dadka caqligi waa ka tegey ha caqligi waa ka tegey haddaan caqligu sunada uusan raacin oo dariiqii hadyiga nebiga aan la raacin waxaa hubaala waxa weye midda aan ku sugannahay iyo mid kasii falxun inay imaan karayso allah subxaanahu watacala hanaga badbaadiyo inta haddaan faqrada sunnada nebiga aan uga gudbo yani waxa way culimmadu ay kusoo celceliyeen kitaabka iyo sunnada qabsashada la qabsanayo inaysan suurtagal ahayn dariiq mucayan haddaan loo marin dariiqaas oo ah sida culimmaduba ay tambihiyeen yani dariiqii saxaabada dariiqii saxaabada saxaabada rasuulka in la qaado arrin waxa weye iidhaha ma ahan waa arrin aysan suurtagal ahayn qofku inuu badbaado oo dariiqii nebi maxamed uu gaaro aysan suurtagal ahayn ilaa dariiqii abubakar iyo cumar iyo cuثmaan wasaa'ir saxaaba ay mareen haddaan loo marin dariiqii saxaabadu ay mareen haddaan la marin waa mustaxiil qofku inuu maarata islaamka uu sheeganayo inuu najaax iyo guul uu ka gaaro adduunkiisa iyo aakhiradiisa waa shay mustaxiila weeye waxaan dhici karan weeye horena waan u dhicin allah subxaana watacala marka ummadaas iyada ah oo inaan ku dayahno yani uu waajib nooga dhigay waa arrin adiladeedu aad iyo aad iyo aad ay u fara badan tahay waxaa ka mid ah adiladii culimmadu ay akriyeen sida allah subxaana watacala uu yihi waasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaar waladiina itabacuuhum biixsaanin radia allahu canhum waraduu canhu yani dadka mudan in la raaco oo diinkii cilman wa camalan in lagu raaca ay waajibka tahay oo islaamkeennu uusan ansaxaynin ilaa can dariiqihim inaanu marna mooye waa dadkii waxa weye islaamkan u horumaray oo ka kooban muhaajiriintii ka soo haajiray magaalada maka nebiga soo raacay ama nebiga ka dambeeyey iyo dadkii ay u yimaadeen oo soo dhaweeyey guryahoodii iyo xoolahoodii iyo maalkoodii ku soo dhaweeyey ee islaamku u bixiyey alansaar dadka ayaa waxay yihiin dadka ilaahay uu ka raali noqday ayaguna ilahay ka raali noqday ummaddaas baa marka waxa maadaama darajo qofka bani aadamka uu gaaro waxa weeye allah inuu ka raali noqdo qofka haddii allah ka raalli noqdona waxaa laazima asagoo ilahay inu ka raalli noqdo dadkaas baa marka waxay yihiin dadka dariiqooda lagu badbaadayo oo ay waajibka tahay aayadda iyo xadiidka nebiga marka lagu dhaqmayo in loogu dhaqmo sida abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo cali iyo saxaabada inta ay soo harta ay ugu dhaqmeen aayad kaleta allah waxa uu ku leeyahay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cani ilmunkar khibaabkaas yuu u dhacayaa saxaabadii rasuulka ayuu u dhacayaa ridwaan ullahi calayhim yani waxaa tihin ummadii ummadda ugu khayrka badnayd la soo saaro waa ummatu muxamed taamuruuna bilmacruufi watanhawna cani ilmunkar macruuf sidaad faraysaan macruufku waxa weeyaan kullu maa yuxibuhu allahu wayardaahu min alaqwaali waalafcaali aldaahirati waalbatina yani waxa weeye shay kasta ee allah uu jecel yahay oo ka kooban aqwaasha iyo afcaasha ama ha noqoto midda muuqata ama midda qarsoon ha noqoto ka ayaa macruuf la yidhaahdaa waxaana ugu horreeya macruufka sidayna seenahay tawxiidka ayaa ugu horeeya tawxiidka ayaa ugu horeeya ay camal oo ilaahay loogu dhawaado ayaa soo hosgelaya yani munkarka ay diidayaanna waxa ugu horeeya gaalnimada iyo bidacda iyo wax allah oo allah iyo rasuulkiisu ay nacdi yihiin marka ummaddaas baa waxay tahay ummadda mudan inaanu dabagalno cilmigii qaabkaanu maaragtay u fahmi lahayn qaabkaan ilaahay u caabudi lahayn qaabkaan ummadda ugu yeeri lahayn qaabkii maaragtay ummadda muslimiinta ay u dhaqmi lahayd qaabkii dadka aan muslimiinta ahayn loola dhaqmi lahaa intaba allah subxaana wa tacaala yani waxa weeyaan taskiyaadka ummadda uu siiyey yani waxaan ka hadlayaa waa saxaabada rasuulka waa wax aad iyo aad u fara badan nabigeenna sala allahu calayhi waalihi wasalam axaadiista uu ku ammaanay xadiidkii arbaab ibnu sariya ka mid ah oo nebigu leeyahy markaad iskhilaafta inahu man yacish minkum bacdii fasayara ikhtilaafan kaiiran facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin yani waxa ummaddu markay iskhilaafto dariiqa lagu badbaadaya muxuu nebigu ka dhigay sunnada nebiga iyo saxaabada khulafaa raashidiin gaar ahaan iyo xadiidkii kaleeto marata mucaawiya ibn abi sufyaan xadiidka ifiraaqi ilumma ee nebigu yiri sala allahu alayh wali sallam satafariqu hadihi alumma كلها في النار وستفترق هذه الأمة إلى إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال الجماعة وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي حديث كان waxaa nabigu ku sheegay sala allahu alayh wasalam ummaddu markay iskhilaafto saddex iyo toddobaatan koox la isku khilaafto kulligood inay maaragtay mutawacadiin bidukuuli naar inay yihiin marka laga reebo hal qayb ah qaybtaas oo nabigu ku sheegay man kaana calaa mili ma ana calayhi alyowm waasxaabi aniga iyo saxaabadaydu maanta waxaanu ku sugannaha qofka ku sugnaada xadiidkan marka waxay isku macno yihiin aayad allah subxaana wa tacala kitaabka qur-aanka dhexdiisa maaragtay ku sugan waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayan lahu lhuda wayatabic gayra sabiili lmu'minin nuwallihi ma tawallaa wanuslihi jahannama wasaa'at masiira yacni aayadda allah wuxuu ku caddeeyey qofka rasuulka khilaafa markii hanuun ku caddaaday kabacdi yani waxa weeye qofka allah waxa uu leeyahay nuwallihi maa tawallaa waxaanu gacanta u gelinaynaa wuxuu tawalliyey wanuslihi jahannama wasaa'at masiira jahanamana waanu gelinaynaa marjic iyo hoy loo noqdana jahanamo ayaa liidataa marka aayadda iyo xadiidku waa isku micne yani jahanamo gelitaankeedu waxaa maarata uu ka dhalanayaa nebiga khilaafitaankiisa iyo saxaabada rasuulka oo la khilaafo aayadda allah mausan dhimin qofka rasuulka khilaafa waman yushaqi rasuula min bacdi ma tabayan lahu lhudaa min bacdi ma tabayan lahu lhudaa nuwallihi ma tawallaa wanuslihi jahannama wasaat masiira allah mausan dhimin wayatabic gayra sabiili lmu'miniin ayaa allah uu ku xiray yani waciidka dukuulu naar waxaa maarata allah ka ratibay nebiga khilaafitaankiisa iyo saxaabada rasuulka khilaafitaankooda marka walaalayaal waktiguna waa gaaban yahay kelimaduna waxa weye waxay u baahan tahay in aad iyo aad loo dheereeyo waxaan kelimadeyda kusoo gunaanadaya cismada iyo dariiqa badbaadadu waxa weeyaan sunnada nabiga inaanu qaadanno oo aan u qaadanno yani calaa ariiqati saxaabati rasuulillaahi ridwaan ullahi calayhim adilada ku saarasana waa wax aad iyo aad u fara badan oo wax hadda majliskan aan kusoo koobi karna maahan qofkuna dariiqa isaga ah haddii uu ka weecdo oo ah maaragtay inuu ku daydo salafu saalix yani waxa weeyaan waa qof halaagiis soo dedejiye wey waa fududahay dadku marka barwaaqo iyo baraaro ay ku jiraan oo nabadgelyo nabadgelyo la haysto qofku inuu yidhahdo anigu salafi baanahay anigu madhabkii ahluxadiidkaan haystaa madhabkii ahlu sunnahan haystaa aad iyo aad u fududahay laakiin marka dhibaatadu ay timaado majaaca ay timaado ama qatli uu yimaado ama da ummadda iskhilaafto marka ayaa qofka saadiqa iyo kaadibku ay soo kala baxayaa waana midda allah subxaana wa tacala kitaabka qur-aanka uu ku leeyahay alislaamiin axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanna wahum laa yuftanuun yani dadku ma waxay u malaynayaan iimaanka ay sheegteen in looga harayo ayagoo aan la fidnayn ma dhacayso dadku waxa weeyaan waa la fidnaynayaa allah subxaana wa tacaala waxaanu weydiisanaynaa marka fitnada ay dhacay sida maanta taagan in ilaahay uu sunnada nagu sugo yacni qofka waxa weeyaan waa inuu in badan uu ku ducaysto allah subxaana wa tacaala dariiqa saxaabada inuu maaragtay nagu dilo oo nagu nooleeyo oo nagu soo bixiyo yacni waxa weeye imaam axmed bn xambal ayaa wuxuu maqlay nin yani dadka muslimiinta ka mid a odhanaya allaahuma sabbitna cala alislaam markaasu wuxuu ku yidhi laa allah waxaad tidhahdaa allaahuma sabbitnaa cala alislaami wasunna leanna waxa weye islaamka yacni islaamkii nebi maxamed markuu noolaa soo degay dadku maanta ma u abtirsan maayaan yacni islaam mushawaha ayaa loo abtirsanayaa kii raafidgaha islaamka u abtirsanayaa kii jahamigaha waa u abtirsanayaa kii maarata muctajiligaha waa u abtirsanayaa kii ashcarigahaba waa u abtirsanaya rusigii baatiligaha waa u abtirsanaya midka lagu badbaadaya marka islaamka noocaasa maaha islaamka lagu badbaadaya waxa weeyaan waa sunada asunna almahda oo ah midda hadiga saxaabada ridwaan ullaahi calayhim ay matalayaan iyo quruuntii mufadalada dhammaanteed waxaan kelimadeeda kusoo koobayaa xadiid aad iyo aad waaqiceenna u taabanaya ee saxiixa ee nebigu sal allahu alayh ali wasalam uu yidhi ina likulli camalin shira walikulli shiratin fatra faman kaanat fatratuhu ila sunnatii faqad ihtada waman kaanat fatratuhu ila gayri sunnatii faqad dal nebigu sal allahu alayh ali wasalam wuxuu yidhi camal kasta wuxuu leeyahay firfircooni oo dadku maaragtay ay aad iyo aad u jecel yihin camalka inay sameeyaan walikulli shiratin fatra yani firfircooni kastana waxaa u dambaysa qofku inuu dakaamo oo daalo yani si kasta oad u dadaashid marka dambe waa daalaysaa faman kaanat fatratuhu ilaa sunnatii qofku daalkiisu uu noqdo sunnadeeda inuu ku duldaalo oo sunnadeeda ku dulgabooba oo halkaa cimrigiisa ku dhammaado faqad ihtadaa qofkaas waa uu hanuunay qofkii sunnadeeda waxaan ahayn yani ku duldaalana waxa weye dariiqu ahli dalaala ku duldaalana qofkaas waa qofka waxa weya dhumay ayaa waa nebigu sheegay sala allahu alay ali wasalam ilahay waxaanu weydiisanaynaa sunnada nebiga inaanu maaragtay daraara ku hayno oo ayadaan maaragtay ayaan ku duldhimanno intaanu ilaahay subxaana wa tacala aanu kala kulmayno marka walaalayaal waxa weeyaan assunnatu sunna waa in aan aad iyo aad aan sunnada ugu dadaalnaa nebiga sala allahu alayh wasalam waa inaan ayada isku jeclaanaa waa inaan ummadda aan ka dhalanay oo weynaadka iyo maaragtay halaagga ku jirta waa inaan ugu baaqnaa waa in maaragtay dadkii aan laga daalin waa inaan dacwadii laga daalin waa inaan dariiqu nala dheeraan dariiqu qofka hadduu la dheeraado oo qofku is yidhaahdo intii sana dacwa salafiya waday qofkaas waa qof halaagsamay wey dacwa salafiya qofku waxa weeyaan aad ugumana sheeganaysi ma ay jirto adiga ayaa adigu naftaada u shaqee waxa weye dacwa salafiya waa dacwa rabbaaniya macsuuma oo allah subxaana wa tacaala uu xifdinaya inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun laakiin waxa weeyaan haddii aad ku sugnaato dariiqa isaga ah ayaa ku badbaadaya ilahay agtiisana waxa weye maxbuud baad ka noqonaysaa insha allahu tacaala haddii aad ka weecatinna laa taduruu ilaa nafsak ogow inaadan naftaada waxaana adaadibayn oo cid kale taada dhibaato u keenayn shaykh alislaam ibnu taymiya raximah allah wuxuu leeyahay yani kelimad aad iyo aad u qiimo badan wuxuu yidhi fabisabri tubtacu shahawaat yani sabarka qofka uu sabro oo macaasida iyo diracda uu ka sabro ayaa yani waxa weye shahawaadka iyo waxa naftu ay jeceshahay nooc kasta ay noqotaba shahawadaansi sabarka ayaa lagu dafiyaa oo marata waxa weye laskaga celiyaa wax allaaliyo wixii naftu ay jeceshahay ama kufri ha noqoto ama bidca ha noqoto ama macaasi ha noqoto ama muxaramaadka gudba ha noqoto wabilyaqiini tudfacu shubahaat yaqiinta iyo cilmiga sharciga ah sunnada iyo kitaabka oo la bartona waxaa laskaga dafciyaa laskaga celiyaa waxyaalaha shubahaadka ah maantana waxa weeyaan saylka gaaribka taagan waxa weeyaan waa un labadaa miduu ka bixi maayo ima an yakuuna ima an takuuna yani waxa weeyaan bishahawaat wa ima an takuuna bishubahaat labadaasna waxaa laga badbaadi karaa sabar qofka inuu ku dadaalo oo uu maarata iskaga celiyo waxyaalaha shahawaadka nafta ay jeceshahay cilmiga sharcigaana qofku ku dadaalo oo uu la xiiriiro dadka ahlu sunnaha ah ahlu sunnaha ilaahay ma uu dayacayo waxa weye ilaahayna waxa uu ballan qaaday sida nebigu sal allahu alayh ali wasalam xadiidka saxiixa mutawaatirka ah ee nebigu uu ku yidhi man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin wainama ana qaasimun wallahu yucdi walan tazaala hadihi lummatu qaa'imatan cala amriha laa yaduruhu man khaalafahum xata yaati amru allah xadiidkaas marka waxa weeye waa bishaara cadiima ayuu xambaarsan yahay oo ah ahlu sunna ahlu lxadiid asalafiyiin intii adduunka uu baaqi yahay inay baaqi noqon doonaan ayaga xaqa ku sugan laakiin marna waa yaraanayaan marna waa badanayaan waxaan kaloo ka digayaa inaan lagu kadkoomin badnaanshaha iyo waxa weeyaan jumuucda kafiirada ah inaan lagu kadkoomin nabi moxamed sala allahu alayh ali wasalam dacwadan soo keligiis ayuu bilaabay waxaana uu yidhi bada diinu gariiban wasayacuudu gariiban faduuba lilqurabaa qurbana diinkanu waxa weeyaan xataa cahdigii saxaabada ee dowladdii rumaanka oo haysatay maaragtay dhulka maaragtay shaam haysatay iyo dowladdii faris codka ay ciidda u geliyeen yani dadka kufaarta iyo muslimiinta kufaartaa badneed markastaba marka waxa weeyaan walaalayaal yani waxa nicmada allah subxaana wa tacaala ahlu sunnaha u galay waa nicma cadiima ilaahay aan uga shukrinno lain shakartum laazidanakum walain kafartum ina cadaabi lashadiid hada wabilah tawfiq sal allahuma wasalam ala muxamedin wala alihi wasaxbi wasalam ajmaciin waxaad moodaa aad usoo noqnoqday su-aas ah amxaar hadday timaado waxaan samayna waxaan leenahay sida rasuulku yiri sala allahu alay wasalam laa tatamanaw liqaa'a alcaduw faidaa laqiitumuuhum fasbutuu cadowga la kulankiisa saminimina saminimina jexlaysanina buu leeyahay rasuulku sala allahu alay wasalam laakiin haddaad la kulantaan oo macrakada ay idin dhex marto ha caraamina sugnaada waxa aan runtii ka baqaynaa ma ahan cadow khaariji ah waxa aan ka baqaynaa waa maxay waa dunuubteenna annaga iyo wax aan samaynayno haddii alle keliya dadkeena ay caabudaan oo dadka aada u fara badan ee awliyada tuuga ee arrintaas ka dhaafanaya ay ganacsadaan alle keliya tuugaan oo alle keliya caabudaan dadka sixroolayaasha u taga ee daawo ka doona ama kuhaanta wax warsada dadka noocaas kalan ay ka joogaan dadka muslimka kooxa kooxeeyey ee firqa iyo axsaabka ka dhigay ee inay isjeclaadaan u diiday ay ka toobad keenaan arrinka noocaas oo kalea dadka muslimiinta ay waddankan ku nool haddii ay kelima waaxid ay ku midoobaan oo dadka alxalligu caqdigooda oo mid keliya ay ahaadaan tawxiidkooda uu saxsan yahay camalkooda uu saxsan yahay ilaahay ka cabsanayaan aysan ribana maaragtay cunayn salaadii iyo zakadiina ay ku dadaalayaan macaasidan ay iska ilaaliyaan ile macaasida waa waxyaabihii hinkiisa ay ku jeli jireen uxud waa garanaysaa macsi dab ay sameeyeen oo rasuulka sal alla amarkiisa ay khilaafeen yaa muslimka ku jabeen dhibkina muslimka dhan ay soo dahay maalinkii dagaalkii xunayn waa garanaynaa xoogaa waa isla bateen muslimiintii tiradoodii cajabiisay alla wuxuu leeyahay laqad nasarakum allahu fi mawaaqina kasiiratin wayawma xunayn id acjabatkum kasratukum falam tugni cankum shay-a wadaaqat calaykum alardu bima raxbat uma wallaytum mudbiriin maanta tirana looga adkaan maayo markay yidhaahdeen oo qalbiga waxaa ow galay ee tala saaradka alle uu meesha ka baxay iyo an alla midka gargaara uu yahay ee xooggooda xoogaa milicsadeen jabab marka horta acmaasha qalbiga ee dadka maaragtay maarata la imaanayaan ama qalbigooda ku jirtay aan wanaagsanayn iyo macaasida la samaynaayo waxay kamid tahay waxyaabaan jir saa darteed cumar bin cabdilcaziiz markuu jeyskiisa jeyskiisa ula kala dad la gargaarmaayo wuxuu yidhi waxaan maaragtay ka cabsadaa waa uu macaasi yimid oo macaasidaas aad samaynaysaan keenaysin ayagu inka guulaysto oo adiga ka cabsan maayo haddii aan marka noqono dad ilaah ka cabsan oo iimaankooda ay cabsan yahay ee raaciday rasuulka sal raacayaan ay toosan tahay midnimadooduna ay maaragtay sugan tahay dadka noocaas oo kalea ilaahay ka cabsaya alla wuxuu yidhi ina allaha maca aladiina ittaqow aladiina hum dadkaas alla la jira wa kaana xaqan calayna nasru lmuminiin dadka iimaankooda xaqiijiyey oo ka dhageeyey alle inuu gargaaro isku waajibiyey haddaad aragto muslim aan loo gargaaray waa adoogaataa in khalad uu ku jiro istadaadkoodii maadiga iyo kii iimaaniga yaa khalal ku jiraa waxaad dhici karta iyagoo waxba haysan oo aan maalan aan hubaysan ama aan tagar haynin inay daandaansadaan ninka xoog badan oo tayaariikh maaragtay caadir alqaaraat haysta oo maaragtay taairat amlaaq oo wax burburiye haysta inuu isagoo kalaashinkoog haysta iyo maaragtay daawir qoryo la saaray yidhaahdo ninkaasana diraa ninkaasana isaga aqlixumadaysa muqaa waxaa tabarteeda hayn layskuma sijeeyo laakiin haddaad tahay mid ilaahay ka cabsaa midnimadaadu ay tugan tahay alla kudayaima mana dhacayso in cadow khaariji yahay uu kaa guulaysto waa aynu noo dhammaano qaaday cadow khaariji in ummadan sisaan ku samaynayn biidn illah bismillahi tawfiiq wadaad kalaa wuxuu weydiiyey oo yidhi taasi ma tahay qalbiga looga qayb qaato waxaan leenahay horta fitnadu waa munkar fitanka dhexdeeda socdaa waa munkar in laga joogsadana ay waajibta sida xadiiska ay kusanayso فتكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي إلى رسول صلى الله عليه وسلم إن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعد به qof meel uga dhintay hele ha aada buu leeyahay marka fitanku waa in laga carraa in laga qayb qaato maa qof marka hadduu jeclaado qolo guuraysa sideedaba meel waa maxay fitnadii buu jeclaaday macnaha munkar buu jeclaaday munkarkana in la inkiro hooyada in la jeclaado maa jeclaantadaa jeclaanaysa markay ku dambaabaysa haddii ka sidaas aragiisa qoraya kii ku faraxda labadeeda kamida waxa ay samaynayso xadiis baa kusoo arga xadiis abu daawuud uu weriyey oo maaragtay rasuulku yiri sala allahu alayhi wasalam man qatala mu'minan فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا qofkii qof mu'mina dila oo u dila qisaas la-aan oo xaqdarro ku dila alla kama aqbalo sunno iyo farad toona khaalid bin bilqaan oo ruwaadii xadiidka ka mid a yaa wuxuu weydiiyey yaxya bin yaxya alkhasaaniya wuxuu yidhi ictabata biqatlihi maxaa laga wadaa markaasuu wuxuu yidhi aladiina yuqaatiluuna fi lfitnati fayaqtulu axaduhum fayaraa anahu calaa hudan laa yastakfiru allah yani min dalik waa kuwa dagaalka fitnada ka qayb qaata midkood marka qofkanuu dilaaya walaalkiisa markaasuu wuxuu isu arkaa inuu hanuun ku sugan yahay dambidaafna la weydiisan maayo oo wuxuu sameeye dambidaaf ka weydiisan maayo ila waa isla quman yahay ibnu asiir markuu lafdigaa sharxaayey wuxuu leeyahay sharaxa yaxya bnu yaxya alhasaani waxay kutusayay tahay in irtabata tahay fairtabata biqatlihi oo faraxii laga wado hadduu ku farxo qofka mu'minkaa dilkiisa waxiidkaas buu soo hoodgelaayaa marka labaduba waa wax aada u liita inaad tafkiisa qayb qaadato dilkaasa qof muslimaa dilaysa aad ku faraxdo amase aad ku faraxdo ola guulaysashada iyo wax noocaas oo kala billahi tawfiiq waa kelmadeenii iyo nadwadeenii iyo su-aalihii wax kale lasoo gudbiyey ma jiraan intaas noogu eg tahay allah naga dhigo kuwa ku intifaaca oo walaalsinimadooda iyo diinkooda saxdaa ilaaliya wabillahi tawfiiq